أندلم جئناك جئناك أندلم والله يرعاك أندلم جئناك جئناك أندلم والله يرعاك أندلم يا نصر أجدادي أندلم عودي بأمجادي أندلم يا نصر أجدادي أندلم عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal waa subax jimcaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada wararka andalus saakay kuwada ugu door karan waxaa ka mid ah kulan wada tashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ee shabeellada hoose iyo culimmada wilaayaadka dalka ayaa ku soo gebagaboobay magaalada kunyo barow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose mid ka mid a siyaasiyiinta riddada ayaa xaalad quusa ka muujiyey maleeshiyaadka riddada ee ku sugan qayba ka mid ah hiiraan kuwaasi oo dagaal kula jira mujaahidiinta madaxweynaha ismaamulka tigreega ayaa ku dhawaaqay in jabhadda t b l f ay inqilaab ku hayso maamulkiisa isagoona faragelin ka dalbaday ciidanka etoobiya wilaayadda islaamiga ee baaya ayaa degmada buulo fullaay oo ah xarunta wilaayadaasi ku soo bandhigtay askarta aybiina oo ka soo baxay safka cadowga allah أندلم جئناك جئناك أندلم والله يرعاك أندلم جئناك جئناك أندلم والله يرعاك أندلم يا نصر أجدادي أندلم عودي بأمجادي أندلم يا نصر أجدادي أندلم عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo culimmada wilaayaadka dalka ayaa ku soo gebagaboobay magaalada kunyo barow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya kulankan oo u dhexeeyay wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo qaar ka mid a culimaa udiinka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka kunyo barow ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose halkaas oo looga arrinsaday sidii loo horumarin lahaa dacwada ummadda muslimiintana loo kobcin lahaa garaadkeeda waxbarasho kulanka oo uu goobjoog ahaa waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa ugu horreyn waxa uu dardaaran u jeediyey qeybaha culimaa udiinka isaga oo ku tartarsiiyey culimmadu in ay halkooda ka sii wadaan juhdiga iyo dadaalka ay ku bixinayaan ummadda soomaaliyeed meeshaas aan ka sii wadno duruustii iyo casharadii ay noo socotayna jazaakum allahu khayran igana inaan meeshooda ka sii wadno howlihii aan wadnay maalmahana insha allah tacala waa qayb a ka hedeen hadee waa idinkaga mahadnaqayna xaqiiqatan culimmada fadhigan waxaa qayb ka ah hadee moogtahay takriiman lilculamaa in la karaameeyo culimmada loona mahadnaqo shaqooyinka inala wadeen iyo khayrkii iyo magaalada ay ka wadeenna looga mahadnaqo jazakum allahu khayran fadhiga qeyb ayuu ka aha marka jazakum allahu khayran intaas ayaan ku gabagabaysanaynaa ilahi subxana taala waxaan weydiisanayna acmaasha inaga aqbalo cadowgaas saa'ilka ah ilahi subxana taala ha jebiyo sharta iyo makriga ee mugta muslimiinta u maleegayaan dhuuntooda allah ku celiyo aan ducayno ducadana aan badino walaalahaas mugtahay ilahi subxana tacaala maanta waxaa weyaan gacmahooda uu mugtahay sabab u dhigiyo mugtahay nasrigaas inay mugtahay ku xaqiijiyana ilahi subxana taala guul ha siiyo intaasaan leenahay hada wabilahi towfiiq wasala allah wasalam ala nabiyina maxamed gabagabada kulanka waxaa ka hadlay qaar ka mid a culimaa udiinka oo ay ka mid ahaayeen sheekh alakatiin sheekh fu'aad sheekh casaam abuuyaxya sheekh cabdulaahi buule sheekh mustafa salafi iyo culimaa udiin kale yaquulu allahu tacaala fi kitaabihi alcaziiz wahuwa astaqu lqaa'iliin wadkuruu id antum qaliilu mustadcafuuna fi lard takhaafuuna an yatakhatafakum annaasu faawaakum waayadakum binasrih warasaqakum min alطayibaati lacalakum tashkuruun annaga marka waxaana laga rabaa nicmada allah inaan ka shukrino waxaa maanta noo muuqanaya walilaahi alxamd bishaarada naga soo gaarayso shabeellada dhexe waxa mu'miniintao dhan ku farxeen wey wax laabta alla ku caafiyey wey waxaana laga rabaa allah subxaanahu wa tacaala sidaanoo kale markuu noogu hiiliyo inaan u shukrino maanta marka waxaa muuqanaysa hifaalo wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo muslimiintii makaninayo dhulkii hore looga soo saaray dadka muslimiinta marka waxaan leenahay meel kastay joogaan marxaladan soo socota inay u diyaargaroobaan weliba khaasatan dadka magaalooyinka waaweyn ku dhaqan ee shucuubtahay degan inay cadowgaas dul degan oo dhibaatada u geysanaya khaasatan magaalada muqdisho oo kale waxaa ka jira yacni xaalad aada u murugo badan dadka dhan kastaba way ka baaba'san yihiin dhan kastaba waa laga daciifsaday marka waxaan leenahay hurdada ka kaca kana qayb qaata cadowga inaan iska dul qaadno doon baynu wada saarannahayo ninka xabadda ridaaya hadda shabeellaha dhexe ka ridaya xabadda iyo ninka maanta beledweyne ka ridaaya iyo ninka meel kale ka ridaaya iyo innagu doon baynu wada saarannahay doontaas marka haddii aynu wada ilaasho weyno oo annaga markay walaaluhu xabadda ku maqan yihiin aan u ilaalin weyno hadhow hadday dhib ku timaado annagoo halkan orkudheeshin hoos fadhina ayaa laga yaabaa waxaan geysanno in walaalo in lagu ciqaabaa laga yaabaa fulaan sidaan waayo fulaan sidaan inta iska dayin annaga dhexdeenna annaga hadday bele ka dhexdeena ka taallo ummadda ma hagaajin karo faaqudisha ilaa yucdi wa marka annagii fulaan aa ad durto kana durto kana kan duro kan kan duro kan kan duro kan u yidhahdo kan waa murji waayo kan u yidhahdo waa khawaarji waayo kan fulaan u yidhahdo wax kaaga hagaay mala xayaakum allahu nin walbo yacni shaydaankuusan naga faa'iidaysanin marka eh, walaalaha eh, qaabka waxa loo tadwiirinayo way ugu jiri jirta aad ay ugu soo jireen wilaayada in eh, la horumariyo se lagu horumarinayo kole wilaayada laga bilaabo ugu dambeyntiina kulankan ayaa waxa uu daba socdaa kulan dhowaan hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka uu ugu soo gabagaboobay wilaayaadka dalka kaas oo lagu soo kala qaatay qodobo ay ka mid ahaayeen sidii loo kobcin lahaa garaadka ummadeenna muslimiinta mahadsaned cabdulqaadir mid ka mid a siyaasiyiinta riddada ayaa xaalad quusa ka muujiyey maleeshiyaadka riddada ee ku sugan qeyba ka mid ah hiiraan kuwaasi oo dagaal kula jira mujaahidiinta mursad cali jeyte cismaan oo ka hadlay kulan ka dhaca magaalada muqdisho ayaa sheegay in xaalad quusa ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka riddada ee ka dagaalamaya qeyba ka mid ah wilaayada hiiraan wuxuu sheegay inaysan haysan maleeshiyaadkaasi wax taageero ah oo ay ku sii wadi karaan dagaalka ay mujaahidiinta kula jiraan mursad cali jeyte ayaa intaasi raaciyey inaysan suurtagal ahayn in maleeshiyaadkaas ay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta haddii aan loo gurman reer ahaanna waxaan idin leeyahay anugu meeshii baan ka imid raad reer ku leeyahay kuma oolin war siboodaa loo baahan yahay war talagalaa loo baahan yahay war dagaalku waa daba dheeraad waa artaana waa afar jirsaday sanadka afaraaduu galay war siduu hadda ku socdo maya ma suuragal ma aha waxaa laga bedelo waxaanan rabaa weliba in aan warkayga eednaan fududaysan ma raba meediyaha si fiican wax looguma sheegi karo ayadoo bilaa meediya maanta inaan wada hadalnaa fiicneed adinkoo garanaya warka inta aan hambaystay arrintaa ha laga jawaabo hadalka murtad cali jeyte wuxuu ku soo aadayaa xilli xaalad adag ay wajahayaan maleeshiyaadka riddada ee ku sugan deegaana ka tirsan hiiraan xilli uu jab xoogan ka soo gaaray dagaaladii dhowaan ka dhacay deegaanada beera yabaal iyo abuurey arrintani ayaa sidoo kale imaanaysa xilli murtadiinta ay si weyn ugu jabeen dagaalada ka socda shabeellada dhexe oo mujaahidiinta dhowaan kula wareegeen deegaano dhowr oo ka tirsan wilaayadaasi madaxweynaha ismaamulka tigreega ayaa ku dhawaaqay in jabhada t b l f ay inqilaab ku hayso maamulkiisa isagoona faragelin ka dalbaday ciidanka etoobiya mar kale warbixintan waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdulqaadir rabbaani xiisaddan colaadeed oo ah mid aad u daran ayaa mar kale ka aloosantay ismaamulka tigree ee dhaca waqooyiga etoobiya halkaas oo ay isku hayaan dhinacyo hubaysan madaxweynaha ismaamul goboleedka tigree ayaa ku dhawaaqay in kooxda t b l f ay waddo inqilaab militari oo ay kula wareegayso talada gobolka isaga oona ka digay in dagaalkii sokeeye ee waqooyiga etoobiya ka socday uu dib u soo bilowdo getajo reda oo ah madaxweynaha ku-meel gaarka ah ismaamulka tigree ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada adis ababa waxa uu yeeriyey seeriga colaadda ee gobolka isaga oo ku eedeeyey hogaamiyaha jabhadda t b l f in uu xiriir la leeyahay dowlado cadow ku ah etoobiya sida eritereya iyo masar reeda ayaa ka codsaday xukuumadda xabashida etoobiya in ay badbaadiso maamulkiisa iyo ciidamo ee u dirto magaalada maqalla oo inteeda badan ay qabsadeen ciidamo daacad u ah dabratasiyon gabre makaa'il oo ah hogaamiyaha kooxda t b l f madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee ismaamulka tigree oo lagu eedeeyo in uu dabadhilif u yahay abiy axmed ayaa ku eedeeyey saraakiisha ciidamada jabhadda t b l f in ay la safteen garabka inqilaabka wada islamarkaana ay rasaas ku furayaan shacabka rayidka ah sida uu hadalka u dhigay የመጀመሪያ የተነሳው ከፌዴራል መንግስት ጣልቃ ገብነት ጋር በተያያዘ ነው። ፌዴራል መንግስት ጣልቃ እንዲገባ ያቀረብነው ፎርማል ጥያቄ የለም። በሁለት ምክንያት የኢንተርም አድሚኒስትሬሽኑ በፌዴራል መንግስትና በህወሀት መካከል በተደረገ የፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት የተቋቋመ መንግስት ነው። በራሱ ፈቃድ የተቋቋመ መንግስት አደጋ ላይ በሚወድቅበት ጊዜ አደጋውን የመቀልበስ ግዴታ ይኖርበታል።
goobjoogayaal ku sugan waqooyiga etoobiya ayaa waxa ay sheegeen in kumanaan ka tirsan ciidanka militariga xabashada etoobiya loo daadgureeyay magaalada maqalla islamarkaana ay isku gadaameen xarumaha maamulka waxaana wadooyinka waaweyn ee caasimad goboleedka isku hor fadhiya ciidamo kale oo daacad u ah hogaamiyaha t b l f jabhadda xoreynta tigreega ayaa gacanta ku haysa madaarka maqalla iyo xaafado muhiim ah balse xarumaha maamulkaas waxaa gacanta ku haya ciidamada militariga xabashida etoobiya warar soo baxaya ayaa sheegaya in abi axmed uu war rasmi ah ka soo saari doono xiisadaha dib uga soo cusboonaaday gobolka tigrey xaaladda ayaa sii adkaatay kadib markii madaxweynihii kumeel gaarka ahaa ee ismaamulka tigreega lagu qasbay in uu u cararo dhanka adis ababa wuxuuna ka badbaaday iskuday la doonayay in lagu xiro falanqeeyayaasha ayaa saadaalinaya in colaadda cusub ee waqooyiga etoobiya ka soo cusboonaanaya ay ka saameyn badan doonto colaaddii hore iyo dagaalkii qarxay laba kun iyo labaatankii waxaana hadda dagaalkaas soo geli doonto dowladda eritereya oo taageero siinaysa garab ka mida jabhadda t b l f
mahadsanid cabdulqaadir ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ee baay ayaa degmada buulafulay oo xarunta wilaayadaasi kusoo bandhigtay askarta eebina oo kasoo baxay safka cadowga alla ah walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixintan faahfaahinaya taa'ibiintan uu gaarayay afar askari ayaa ka kala yimid degmooyinka buurxakabi iyo qansax dheere oo ka mida goobaha cadowga allaah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay laba ka mid a askartan taa'ibiinta ah waxay si gaara ula shaqaynayeen maleeshiyaadka waxa loogu yeero daraawiishta koonfur galbeed muddo cadowga ay la shaqaynayeen kadib allah ayaa toobada waafajiyey waxayna soo gaareen degmada buulo fullay oo lagu soo bandhigay labada kale iyagana waxay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada qansax dheere kuwaasoo iyagana ka soo baxay safka riddada kuna soo biiray safka muslimiinta waxaana lagu soo bandhigay xarunta wilaayada ee degmada buulafulla taa'ibiintan ayaa markii toobada loo qabtay kadib si wadajir ah oola hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey xilliyadii ay murtadiinta ku biireen sidoo kalena ka warbixiyey dhibaatooyinka murtadiinta ay ku hayaan dadka muslimiinta ee ku nool goobaha cadowga uu ku sugan yahay
axmed tilowle aadan buurraka waan ka imaaday daraawiishtaan la shaqaynayay murtadiinta alxamdulilah haddana ilaaha nimciga iga soo dejiyey hadda waa qaboobsana alxamdulilah muslimiinta hadda la joogaa toban bilood aan la shaqaynayay marka hore buur eelaan joogay buur eelaan ka tagay buurraka waan galay marka kaarabeenaan la joogay waa naqayaan waana sireen marka waa muslimiinta inaan u tagno oo soo hanuunno aan jeclaano macnaa waa imaana alxamdulilah cabdirasaaq qaasim maxamed wallaahi miiligana kooy meela raayoso miilo murtadiin kunooli meela raayoso anina marka miilahooga may aaminsanaayay intii murtadiintas kamid tahay laakiin haddii ilaahay baa oo garabsi intii aan murtadiinta ka tabo oo mujaahidiinta iskaga dhiibo taas kale wallaahi marka hore intaan raa may may qaaday ad shaydhaan ciyaalkuwa oo meela raayoso insheegada oo iska dhalinyarada iskeena iyo marka iyo ciyaalkan bahayan anina maysare ciyaalkan bahayan kuudhe reeta dhalinyaramada gaadi wallaahi dhibaatadiiyo dadkaayan meera minkaas oo murtadiinta insheegada reetalankii oo yoo socdaan diintiga muuqda argamayleeyi lankaan al-shabaab waay lankaan khawaariish waay
nuur aadan cali mayka biray lamada kun labaatan ila maada mayka kabiray degmada qasax dheer waxay ku kala fahmin sheegta shaydaan iyo gaalnimo iyo intaas shaydaana iga fadlo badiyey marka alxamdulilah waan kasoo laabtay ilaahay dartiisa uga soo laabtay waxaan aaminsanaayey islaamnimaan ku aaminsanayay laakiin marka aniga oo runtii aragtay gaalnimo aada ugu weynaan u arkay gaalami in sheegto way la degaalamay ma mal hadhow haysaa gaaladii oo la la degaalan faday muslimiintii la degaalan fadiya unaga horaadkan dhagnay dhufiisa anagadahayn alxamdulilah ilaahu noo badbaadi waa dhowahay maadada koowaad hasan isaaq mideelyere dhowa degmada gaasadheere ku kooy lamada kun tumiilita kabiiri ilaa iyo lamada kun labaatan iyo shanta kajar gasaadheere kuray haddana gasaadheernamayahan ku tabi eed iyo eed eedaan dhib badinin dadkaasi dad mujrimiin awaay munaafiqe gaale e markaan xaaladii saasa ka sugantay hilaaga ka suganyaha dadkaasi
wilaayada islaamiga ee baay ayaa maalmihii ugu dambeeyey marti gelinaysay qulqulka maleeshiya taa'ibiinna oo ka soo baxayay safka murtadiinta kuwaasoo qaar badan oo ka mida watay hubkii ay kula dagaalamayeen diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waxayna wilaayada horey baaq toobadkeenna ugu dirtay maleeshiyaadka riddada ee ku jira safka cadowga waxaana hadda muuqda in maleeshiyaad badan ay ka faa'iidaysteen baaqii wilaayada iyagoo taa'ibiinahan ay soo gaarayaan degmooyinka iyo deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay mahadsaned abu xasaan warbixintiisana waxay guni gebagabo u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhagaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu